robabkan guga ee ka qortay deegaanada jubbaland ayaa saameyn xoogan waxay ku yeesheen dadka beeralayda ahi oo kasoo kabanayay fatahaadii xooganeyd ee dabeeqadii sanadkii tegay ku dhuftay deegaanada jubbaland beerihii ugu badnaa ayaa lagu soo waramayaa in ay webiga uu ku fatahay islamar ahaantaana dadku ay la daaladhacayaan xilli ay kasoo kabsanayeen fatahaadaasi saameynta xoogan ku yeelatay qaarkood ayaa u diyaargaroobayay in ay abuurtaan ama ay beertaan beerahooda halka qaarkoodna ay u diyaargaroobayeen sidii ay dib u habeen ugu sameyn lahaayeen beerahooda qaarkoodna waxa ay dib uga baxeen xeryihii ay kusoo barakaceen kuwa oo doonayay in ay beerahooda dib ugu laabtaan hase yeeshee roobab xoogan oo ka da-ayay deegaanada dhulka jubbaland ee guga ayaa saameyntii ugu badneed waxaay ku yeesheen beeralayda gobolka si weyn waxaa looga dareemay suuqyada magaalada kismaayo roobka guga ee curtay islamar ahaantaana saameynta ku yeeshay beeralayda gobolka waxaana ay kuu sheegayaan ganacsada qudaarta in sicir barar baahsan oo dhanka qudaarta ahi uu ka jira magaalada kismaayo waa kuwan qaar ka mid a ganacsada qudaarta ku iibisa magaalada kismaayo oo v o a uga warramay sidau u saameeyey fatahaadda iyo sidoo kale roobabkii xooganaa ee ka da-ayay deegaanada jubbaland ganacsigu inuu kaca waxaa keena beerihii oo baaba-een beerihii dalkaoo dhan biyaa qaadeen hadda unbay abuuri yihiin hadda wixii ka dambeeya wixii soo baxaan weeyaan laakiin hadda waa yaryihiin wixii hadda u badan kenya nooga yimaada wixii beerihii soomaaliya waxyar hadda kabsarta iyo barbarooniga iyo liinta waxaasa nooga yimaada laakiin basasha baradhada yaanyada kenya nooga imaadaan
qudaarta aan gado waxaa ka mid ah basasha baradhada yaanyadoo kale dalaga qudaarta ka soo baxda qaraha babayga batiiqa waxaasaa ka mid ah markii hore raqiis bay ahaan jirtay haddana qaali bay noqotay qiimaha qaaliga waxaa keenaya tarow kaca oo suuqa ku yimaaday waxaa keenaya webiga fatahaadaha webiga ee ka kacay ayaa keenaya marka koley waan kala bacmeelaa qudaarta inta ugu badan kenya ka timaadaa wixii waddankeena ka baxana waddankeenu ka yimaadaa qiimahana kor ugu kacsan yahay wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa dhankeeda walaac xoogan waxay ka muujinaysaa rababka xoogan ee ku dhuftay gobolka waxaanay sheegeen in xilli ay dadka kasoo kabsanayeen fatahaadihii xoogana ay dib u saameeyeen rababka guga ahi oo si weyn uga curtay deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geele maxamed aadan oo v o a xafiiskiisa ku booqatay ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey heerka uu gaarsiisan yahay saameynta uu roobka u geystay dhulbeereedyada ku yaala deegaanada jubbaland sida aad ka warqabtaan webi daawo biyo badan buu keenay waxaan aad ugu walbahaarsannahay degmooyinka webi daawo uu maro labadiisa qayboodba gobolka gedo iyo jubbooyinka aad baan ugu walbahaarsannahay waana dhul dheer oo intaasoo maxaa la yidhaha kilomitir ah dhowr boqoloo kilomitir ah waa taqaaniin meesha ay isu jiraan luuq iyo kismaayo doolow iyo kismaayo inta u dhaxaysa walbahaar badan baa laga qabaa beerihiina waxyeellada hadda ay bilaabatay istimeeshankoodii baan ku jirnaa laakiin walbahaar badan waxaan ka qabnaa in la waayo ka hortag maxaa yeeley ka dabatag waxba ma qaban karo waxba ma noqonayo laakiin ka hortag baan rabnaa beeraha laga soo bilaabo degmada luuq iyo tuuladan goobweyn inta u dhaxayso wixii beeraha ee ku yaalay waxna waxyeellaa gaadhay waxna aad baa loola walbahaarsan yahay marka dha'mash weyn baa gaaray dadka soomaaliyeed dhammaantiis beeralaydii iyo kuwii beeraha ku noolaa dhammaantood dha'mash weyn baa gaaray sida aad ka warqabtaan xabadda liinta ah magaalada kismaayo waxay ka joogtaa shan kun ilaa lix kun waxaa laga keenaa shabeellooyinka waxaa laga keenaa kenya wax horay u dhacayna maaha sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha ee jubbaland ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka gaar ahaana hay-adaha inta badan ka caawiya arrimaha beeraha soomaaliya in ay gacan ka geystaan dhibaatooyinka ay sababeen roobabka guga ee ka cortay gobolka iyadoona dadku uu tilmaamay in haatan ay halis u taagan yihiin in ay beeruhu isaga soo baxaan
sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad iyo aad uga codsanaynaa dhammaan dowladda federaalka ah hay-adaha caalamka ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka in lagu talagalo in wax laga qabto roobabka waaweyn ee hadda la filayo inay da-aan hordhaantoodina ay bilaabatay sidii wax looga qaban lahaa inaan saaxiibbada la kaashanno halkanna baaq baan ugu diraynaa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan in cid kasta ama u n-ka ha ahaato hay-adaha united nation ka ahaadeen ama kuwa donorska ha ahaadeen cid kastoo gacan ka geysan karta ka hortagga dhibaatooyinka ay wataan roobabkaas oo laga baqayo gacan ka geysan karta inay u dhiga furraato roobka guga oo dib uga cortay deegaanada jubbaland iyo sidoo kale fatahaadii xoogneed ee sanadkii tegay dabayaaqadiisii ku dhufatay deegaanadan gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado ayaa haatan waxaa mar kale si weyn u saameeyey dadkaasi oo bilaabay in ay dib tacabkooda ugu laabtaan in roobkii guga ay saameyn xoogan ku yeesheen beerahooda taana waxaa si weyn looga dareemay suuqyada lagu iibiyey khudaarta ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo